degmada carmow ee gobolka bari ayaa laga bilaabay dhismaha wejiga labaad ee wadooyinka laamiga ah oo laga hirgelinayo degmada islamarkaana lagu dhisayo iskaashi maamulka iyo bulshada degmada munaasabadda daafurka wejiga labaad ee dhismaha wadooyinka laamiga ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka bari kan degmada carmow mas-uuliyiin ka tirsan shirkadaha dhisayo wadooyinka iyo qaar ka mid ah bulshada deegaankaasi injineer maxamed cali shire guddoomiyaha degmada carmo ayaa ka warbixiyey dhismaha wadooyinkan maanta halkan waxaa ka socda bilowga fayskii labaad ee laamasaarista wadooyinkii laga waday magaalada carmo marka koowaad waan hambalyaynaynaa ma garanaysaa ay maanta qayb ka mida ay saaraan magaalada carmo kilomtiraadkii laga waday laba kilomitr oo hadda dhamaystiran iyo laba kale oo bisha dambe laamiga la saari doono carrakaawadii ku socoto waxaan kaloo halkan ka bogaadinayaa guddiga horumarinta iyaguna gobolka bari oo ayna kala joogaan xaaji cabdilaahi iyo nabadoon faarax iyo magaranaysaa garaadkaarshe iyo rag badan waxaan kaloo iyagana u mahad celinayaa guddiga wadooyinka heer degmo oo guddoomiye u yahay siciid warsame iyo dhammaan odayaasha iyo qaybaha beeshaan jooga barkhad oo isna guddiga horumarinta ka mid ah aad baan u bogaadinaynaa cabdikaafi iyo odayaasha halkan dhinacaya taagan oo shirkaddan muhiimka oo dalka inaynu ku dhisanno ugu tala galnay boosaaso iyo carmo iyo ka wada iyo waddada weyn oo boqolaalka kilomitira aad baan si gaara ugu bogaadinayaa marka waxaan leenahay halkaas aan ka sii wadno bulshada reer carmo bulshada reer puntlandna ha taageeraan waddooyinka ay kambanigu inoo dhisayo oo qalabkii iyo xaruntii baratooyada iyo daamuurta way inoo rakiban tahay sidii aynu uga faa'iidaysan lahaynna dadweynaha laga rabaa dawladdu doorkeedii way ka ciyaaraysaa dadweynahana dal iyo dowad inay ka qayb qaataan ayaan ugu baaqayaa aad iyo aad baa umahadsantihiin